dhegeystayaal waxaa shalay galab nagu soo booqday daarta cohen billin ee v o a oo ay ka degan tahay magaalada washington d c cabdiraxmaan mahdi oo ah xogayaha arrimaha dibadda ee jabhadda on lf wariyaha v o a jacfar kukaay ayaa waraysi la yeeshay cabdiraxmaan mahdi waxaana uu weydiiyey ugu horreyn ujeedada safarkooda washington waxaan u nimid maraykanka ayadoo ayna caazumeen yani hay-ad caalami ah oo muxuu ahaa mucaaradka iyo jabadaha etoobiya iyo human rightska iyo aqoonyahan etoobiya cazumtay bal sida looga hadlo xaaladda guuda etoobiya meeshay maraysa iyo xal wuxuu noqon karo mustaqbalka maadaama welwelweyn laga qabo maanta etoobiya meeshay marayso sidoo kale waxaan kaloo u nimid inaan la kulanno muxuu ahaa dadkan beesha muxuu ahaa soomaalida ka timid ogaadenya iyo guud ahaan ummadda soomaalida degan maraykanka oon dhowr shir la galnay ugu dambeynna waxaan u nimid washington d c oo muxuu ahaa briefing aan siinaynay guddiyada arrimaha dibadda ee muxuu ahaa baarlamaanka iyo guddiga amniga qaranka ee waddankan ee baarlamaanka iyo hay-ado kale oo mathalan muxuu ahaa think tanks ah iyo guud ahaan aduu qolyo kaloo ayagana maaragtay la xiriira dowladda laakiin si dadban maaragta briefing uga siino waaya marka maxaa idiin qabsoomay maxaase weli idiin dhiman qodobadaas hadda aad ka dhawaajisay guud ahaan horta shirkii waan ka qayb galnay shirka stanford jaamacadda stanford baa lagu qabtay waxaa ka qayb galay ilaa lix professor jaamacadaha waaweyn maraykanka yani think tanks ugu qiimo badan leh waxaa kaloo ka qayb galay mucaaradka etoobiya iyo jabadaha etoobiya maaragtay ka halgama waxaa kaloo ka qayb galay ururada human rightska sida human right watch iyo kuwo kaloo local ah marka shir ballaaran buu ahaa runtii kaalin fiicanna waan ka qaadanay mowqifkeena guud ahaan saan u arurna etoobiya xal lagu gaari karana waan ka jeedinay asaasankii ee ururkan ee o n l f dadka qaarkii waxay sheegaan in kacdoonka markuu bilaabayey oo hubka qaadayay in arrintaasi laga baaqsan karay oo xilligaasi gobolkaba uu gacanta isaga ku hayay dhowr iyo labaatan sano kadib markii aad kacdoonkan bilowdeen maxaa idiin qabsoomay maxaadse soo kordhiseen horta waa su-aal fiican weeye ururkanu waagu bilaabanaya wuxuu u bilowday duruufta ummadda soomaaliyeed oo guud baa dagaalkan maaragtay gashay oo toddobaatameyadii ilaa siddeetamayadii xoog caalamiga la dagaalamay marka waxay qasab noqotay dowladda soomaaliyeed maadaama ay ku burburtay kuna fashilantay oo runtii dhib badan ka soo gaaray ra-iul caalamka marka in dadkii lookalka ahaa inay marka xabadda qaadaan oo ay qadiida la wareegaan taas marka taasoo aan lafku dhalatay xilligii kala guurka ninty onkii tigreega maadaama jabhada saaxiiba ahayn oo aan xamar wada joogi jirno oonu naqaanay markii noo afargareen biiska waan aqbalnay waana dhisanay maamul fiican oo soomaaliyan dhisanay oo baarlamaankiisa leh oo af soomaaligii baan qornay oo iskuuladii ku bilownay yani maamul dhamaystiran baan dhisnay laakiin nasiib darro waxaa dhacday markii ay xoogeysteen oo ay wada heleen waxay damceen inay xisbiye kala abuuraan nagu bedelaan waxayna noo arkayeen dad bisil oo qadiyadda ay aaminsan oo doonay waxay doonayaan inay yaqaana marka waxay rabeen inay abuurtaan xisbiye kale oo yani khuraafaada oo aan aan dadka masali karin taasaa keentay marka in maaragtay markii ay wakhtigu dhammaaday wayna weeraren runtii annagu wax maana diidin annagoo wafdi u fadhina anigu goday baan fadhiyey wasiirka marka caafimaadkana cabdi aadan la yidhaahdo ayaa noo yimid wuxuu yidhi dowladdu inay idinla xaajootay u baahan tahay waa dastuur bay soo saareen sensas aan jirin bay soo saareen marka waan complaint baan ka samaynay marka annagoo u fadhina wufuuddii inaan tagno oo adsawalta dowladda ila soo xaajoonana ruuxana nama qabato waxana waasaan weeye yaa waxaan ka helna gudoomiyaheen in la weerar siddeed iyo afar qof goday wardheer lagu dilay xarunteenna way soo weerareen marka ayagaan nala dagaalamay annagu xilliga xilli la dagaalamaba ahaynba ninety fourkii waxay ahayd xilli ummadda soomaaliyad jabsan tahay oo wada baaba'do qaybsan tahay annagii qaxooti aan wada noqonay wadanka runtii waqti qof macquula kuma kadalga laakiin waqtiga ayagaa nagu kalifeen dagaal aan doonaynay ma ahayn waayo hadda wadahadalkiibaa dib loogu soo laabtay baa laleeyahay mar wadahadal baa idiin socday idinka iyo etoobiya halkee buu marayaa wadahadalkaasi ma istaagay weli ma socdaa bal warbixin kooban naga siiya horta dalkeenna maanta meeshay marayso kulley waad la socotaan oo dee waxaa tihiin warrayaal ka hadda ka horna v o eeda warbixin baan ka siiy anaa guddigii wadahadalka xasan iyo aniga labadeen waxaan ahayn wafdigaan ka mid ahna guddigii madax baan u ahaa wadahadalkaas runtii development badan buu sameeyey waxaanu isla diyaarinay annaga etoobiya ajendihii laga wada hadli lahaa waxaanu ku heshiinay muxuu ahaa xiliyadii la wada hadli lahaa laakiin markii wadahadalka bilowgiisa la yimid bay shuruudo keeneen shuruudahaas dhowr goor xal baan u helnay oo waxaana dhexdinay dowladda kenya iyo khubaro ka socotay dalalka swiiska iyo ingiriiskaba oo muxuu ahaa gacanna siinayey aakhirkii waxay noqotay marka in qolo walba mowqifkeeda mustaqbalka si u aragtay in xal lagu gaaraya waxaa la yidhaha road map for transition marka annagu si fiican oo cilmiyeysan oo runtii khubaro badanna gacanna siisay baan u diyaarsanay markii heerkaa la gaaray dowladda etoobiya way dib bay u guratay ilaa ay hadda wadahadalkii ma istaagin dowladda kenyana weli sidib oo daba socotaa
cabdiraxmaan mahdi xogeyaha arrimaha dibadda jabhadda o n l f oo nagu soo booqday daarta cohen buildin ee v o ed ay degan tahay wuxuuna u warrameeyey waryahayga jacfar kukaay